calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alcilm ayaynu in yar ka odhan doonnaa haddii ilaahay idmo cilmiga qiimaha uu leeyahay aad baa looga hadlaa qadiiman iyo xadiidanba waa lagu celceliyaa waa baab ay tahay aynanu ka daali doonin insha allah culammadii hore qadiimku kutubtii axaadiida sunanka iyo masaanidda iyo saxiixaynka iyo wixii la mid ahba baab dhan bay ka dhigi jireen ama kitaab dhan bay ka dhigaan kitaab ulcilmi imaam النasaa'i raximah اllahu raxmatan waasica kitaab dhan buu ku aruuriyey wax allaale wixii ku soo aruuray cilmiga iyo ahmiyaddiisa iyo qiimihiisa oo uu yidhi kitaabuulcilmi inaga hadhi mayso kana daali mayno waynu ku celcelin doonaa qiimaha uu cilmigu leeyahay waay aan uga hadlaynaa limaada maxaan mawduucanaan u doortay inaan uga hadalno saddex qodob ayaa u aasaas ah waxaan uga dooranay waxaan u doortay inaan uga hadlo kow lafdhabar baa diintu diinta islaamka fahamkeeda iyo faafinteeda iyo ku dhaqankeeda iyo hirgelinteeduba cilmigu lafdhabar ayuu u yahay adduunka laftiisa xanashadiisa iyo maamulka maamulkiisa iyo tala ka bixintiisuna cilmigu qiwaan buu u yahay lafdhabar buu u yahay idan cilmigu diintana lafdhabar buu u yahay adduunkana lafdhabar buu u yahay labadiiba ma kala maarmaan laba qodobka labaad ninka mustacmirka ah ama mustakbirka ah ama ninka maanta xoogga isbiday waxyaabuhuu danihiisa ku fushaday in badan waxaa ka mid a jahliga muslimiintu ku jira ama diintooda ha kaga jiro ama adduunka say ugu noolaan lahaayeen ha kaga jiro saddex qaacidadii usuuliga ahayd maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib haddii aan diinta in loo qumaa ama la taagaa adduunkana la taagaa aanu ku hagaagaynin cilmi la'aan idan cilmigii waajib ayuu mxtolay ayuu noqonaya saddexdaa qodob baan isleeyahay madkhal ha u noqdaan leesh waay aan uga hadlaynaa cilmiga uga hadlaynaa adduunkii iyo diintiibaa u baahan mustacmirka inoo xooga sheegtayba ka faa'iidaysta jahligeenna keliya ma aha jahli adduunya culumu adduun ma aha ee waa jahli xataa ku shaqo leh diinta islaamka fahamkeeda dabaqideeda iyadna mxtole ku shaqo leh labadaba uu ka faa'iidaystaa jahligeenu ka faa'iidaystaa markaasuu goolal badan inaga dhaliyaa si sahal ah ayuu gool badan inaga dhaliyaa iyo qaacidada usuuligan kuu sheegay waajibku wixii aanu ku dhammaystirmaynin ilaa wasiiladaa loo maro wasiiladiibaa waajib noqonaysa culammadaa taa idiin sharxi doonta waayo ay muslimiintu daciifu yihiin iyadna si yaroo deg degaan u dhaafi doonaa si aan qodobkayga mawduucayga u galo kow waxyaabahan is leenahay ama culammadu ay ka sheekeeyaan waayo muslimiintu daciifu yihiin arrintaana ka daali mayno hana quusan hana niyad jabin hana gaabinin qorigana ha dhigin qalinkana ha dhigin maankana ha dhigin ha fadhiisanoo fadhiid ha noqonin may waan socon ilaa intaan ilaahay la kulmayno waacbudi rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin waan hadlaynaa waan gurmaynaa waan dhiganaynaa waan sujuudana waan caabudanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa intaan ilaahay subxaanahu wa tacala la kulmayno jid aan jidka ahayn maad garanaysaan maydha hadda ila jiibeya idan asbaab dacfi lmuslimiina fi hada alcasr koow waxaa ka mida khiyaabu ta'hiiri lmasjid masjidka raadkii uu bulshadan uu ku lahaan jiray uu ka maqan yahay lafteed qodobkaa laftiisa muxaadaro gooni ah laba qilat alculamaa alcaamiliin culamo ku camal fala cilmigooda ummadduna ay u aragto hoggaan ay ku xidhanto laabtiisa qalbigiisa iyo caqligiisaba ay ku xidhanto culammadaasoo aad inoogu yar iyadna iskeed bay muxaadaro u baahan tahay saddex suu takhtiidi tacliim waxbarashadan ay generathonadeenna ay ka soo baxaan ama dhallinyaradu ay ka soo baxda iskuulladeenna oo inagu aynanu aynanu badana dhigin ee keyrkeen ay maxay toolay dhigaan deedna markaa laba iyo toban sanno manhajka ardayga ibtidaa iyo icdaad iyo haanawi loo soo dhigayo jaamacadna loogu daro afar sanno lix iyo tobankaa sanno marka uu soo dhiganayo wax adigii aanad dhigin adigii aanad ka talinin waad malayn kartaabay ila tahay waxaa ka soo baxaya qiimaha uu iyo macnaha uu lahaan karo waad malayn kartaa afar dacfu lhimami waalcazaa'im himadii iyo darajo sare in la gaadho iyo adkaysi iyo iraado iyo karti iyo dhidid iyo daal iyo soo jeed iyo ma jirto aayar easy easy wax wax walba waxa la doonaya wax yaroo degdeg ah ah in in in loo shii maxootolay lagu gaaro taasina qaanuunka adduunkana way ka soo horjeedaa qaanuunka diintana way ka soo horjeedaa sunanka ilaahiyana way ka soo horjeedaa waxaan loo daalin oon loo jabin oon loo kacaakufin oon loo dhididin oon lagu noqnoqon oon habeenkii ilaahay la baryin oon la oohin haddaan la oohin haddaan la ooyin ha aan la iska oohin ha ibkuu fa idaa lam tabkuu fatabaakuu ha ay saaad waxaan saa loo marinin waan waan dawaan muslim baan aho islaamkana waan jecelahay iyo libtayo hala ii dhiibo waxayla tahay sunankii ayay ka soo horjeedaa hamsa infitaaxu dunya taana waa wallaahi laa akhshaa calaykum alfaqra allaan ku dhaartee faqri ummadayda uga baqi maayo laakiin waxaan uga baqayaa adduunka in loo furo albaabada adduunka ood u baratantaan adduunka sa aad u hanan lahaydeen kadibna ay idiin halaagto sidii ay u halaagtay ummadihii idinka idinka horeeyey idan waa caamil cawaaminka dacfiga ka mid ah addoolaaru rabuhum addoolaaru wa rasuuluhum listarliin qadab shicirkii dheeraayo caaid jazaah allah khayr uu tiriyey lix kan baan ku yar istaaga in yar culumta maadiga ah iyo culumta sharciga ah oo inta culumta sharcigaa dhigataa in yaroo aada mooddo jab hoose oy qarsadaan ayaad mooddaa inay muujiyaan kuwa culuumta maadiga markay la joogaan maxaad soo dhigatay shareecada islaamka maxaad soo dhigatay combuter science halkanuu qaraacanaya khatar sida wax loo kala diruu yaqaanaa kanna axaadiis baan ka dhigtaa masaajidka gelinka dambe wakhti yaro inhizaam qofkii kuma qanacsana waxaana kale codkiibuu hoos maxaytole u dhigayaa inhizaam halkeed ka soo baxday jaamacadeed ka soo qalinjabisay jaamacat yaman yaman halkeed ka soo qalinjabisay maraykankan ka yimid anugu inhizaam markaa hadafkii haya markaas wixii aynu sheegaynaynu ku celcelinaynaynu rabbi subxaana wa tacaala ugu dhowaanaynay maku kuma faanaysid laguma faanayo inhizaam baa maxay tole kaji ku jira taasina waxay keenaysaa dacfi qofkii inaanu iska caabin karayn cid kale meelaha iyo boosaska la rabo inuu buuxiyana inaanu si sahal ah in aanu maxaytolay in aanu u buuxinaynin lidaalika in aad broud in aad ku faantid ood muftakhir aad ku noqotid culumta sharciga ood dhigatid oo aad maxaytolay si qoto dheer aad u dhigatid oo baalmar aanay kaa noqonayadna in yaroo meelaha ka yar buhabuhaysatay cajeed yarood meel ka dhegaysatay aanay noqon isaga laftiisii aad xoog aad maxaytolay takhasusaadkeedii aad maxaytolay u qaadatid aana dareeminna cuqdat naqs yaa wadaadu ayuha alwadaadu soomaaliya ha dareemin cuqdati naqs cid inaad ka hoosaysid ha dareemin culumta kalena waa culum la barto adduunka waan u baahannahay culumta shareeca baynu uga hor baahannahay intaynu culumta adduunka barano doonta ilaahay inaynu baranno ilaahay inaynu baranno muxuu yidhi baranno sifooyinkiisa baranno asmaadiisa baranno muxuu jecel yahay baranno muxuu necab yahay baranno yaa u dhow baranno yaa ka fogna intaa markaynu baranno inta kalena iskaga darsano adduunka waynu u tala tegi inahaasi hay ahaato madkhal aan galo intaa kadib waxaan u geli doonaa insha allah tacaala nusuusun fii fadli اlcilmi wa ahlih aad baad u dhegaysateen aad baa laydinku celceliyey anna waan ku celinaya mar marna waxaan idhaahdaa yaa ayuha ahlulmasaajidi war qolooyinka masaajid wax ku akhristo waay hadalla fara badanaynu ugu celcelinaa aynu ugu celcelinaa aynu ugu celcelinaa waay ay midho u keeni weydaa waxaynu maxay u noqdaan uun muruura alkiraami maxay maxaytole u noqdaan war ma waxanaan dhabi naga ahayn ma inagaa bukna ma inaga cillad hoose inagu jirto oo aan ogeyni ma waxbaa inoo qarsoon ya kahratu lbayaani watawdiixi ku celi watikraari muxaadarooyinkii duruu intaaso dhan maxaytole waa la wadaa haddana alcamal alislaami bimajmuucihi si unbuu si unbuu fadhiid u yahay si unbuu u dhutinayaa cunsurkii wadaadka ahaaye fardiga ahaana sidaanu tartan aanu u geli karaynin nolol maalmeedkan dhan inuu tartamo oo isagii uu noqdo badiil uu shafka intuu qaraacdo yidhaahdo aniga ayaa badiil noqoni wamaca daalika haddana cilalkaas inaynu qaadanno oo aynu wixii inaga noqonin uun iska munaasabaad iyo muxaadarooyin aan iskugu nimaadno n isku nidhaahno oo wallaahi wax fiican baa la sheesheegay iyo si hagaagsano deedna ay iska waxyaana waxa inaga noqonine waxaana inay noqdaan wax wax bedela waxaan aan doonayna waa tagyiir isbedel xaqiiqi ah qofkii inuu maxay kale uu ku dhaco waana wuxuu nabi maxamed sameeyey sala allahu calayhi wasalam labiyo toban sano kadib markuu geeriyooday sala allahu calayhi wasalam ummaddiisii iyo dhali dadkii uu tarbiyeeyey uu ku tarbiyeeyey gurigii arqam ibn abi arqam iyo gurigii sayd ibnu saciid iyo uu ku tarbiyeeyey iyagunba adduunka oo dhan ka dhacyada oo qimam ah lacag badan may lahayn maal badan may lahayn ascad ibnu zuwaara radia allahu canhu wa ardaah wuxuu nebigu sal l slam madiine usoo haajiray isagoo oo ku faanaya wallahi ma ataana nabiyu sala allahu alayh wasalam madiinata ilaa waqad xafidtu suurata alaclaa ascad ibnu zuraara oo axad nuqaba ilitnaa cashara ah wuxuu ku faanaya wuxuu leeyahay nebigu wuxuu madiine noogu yimid aniga oo sabixisma rabbika alaclaa xafidsan imisaad xafidsan tahay adigu in badan baad xafidsan tahay wax badan baad maxay toole og tahay laakiin taqyiirkan dynamic dynamicigiihi ma inaga dhalanayo wixiiba baad moodaa badana inuu caado inaga yahay halkuu ka noqon lahaa cibaado wax bedesha oo taqyiir keenta oo energy maxay toole dhalisa allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulku sala allahu calayh wasalam iyo salafkeeni saalixa aad bay cilmiga uga hadleen cilmiguna waa kaynu ku kasban karna adduunka sidii qodobkii hore aan kuu sheegay diinteenana aynu ku oogi karno qaala allahu tabaaraka wa tacaala waqul وقل رب زدني علما قالت عائشة رضي الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم إلهي كما أمر وحإن كزيادة طلب وحان علمك أهين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والله بدا سمي سميهن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ودولك إيمانك لقى هلي إلهي درجوين كوذا كرب وقاذا يكوى علمك لهذا inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaau waxa keliya oo ilaahay dhab uga baqa keligood duulka cilmiga leh cilmi adbaadi ha noqdo ama ha noqdo cilmi sharci ah labadaba warasuulu sala allahu calayhi wasalam wuxuu odhan man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiini waar qofkuu ilaahay khayr la doono diintu fahansiiyaa hada qawl rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam marka xadiiskaasi miyaanu kugu filnayn inaad madaxa kor u qaadid ood ku fahamtid diintii inuu ilahay ku fahamsiiyey intaad ka dhuudhuuman lahayd ood hada taasaa kuugu filan man yurid illaahu bihi khayran qofku ilaahay khayr la doona yufaqihuhu fi ddiini warasuulu yaquulu sala allahu calayh wasalam ficil amrkii balliquu canii walow aaya balliquu canii walow aaya waa dadka iga gaarhsiiya aayadba maxay toole ha noqotee نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع نضر الله لا بده إن شاء خبر بده دعاء دعينا يا نبي صلى الله عليه وسلم ليه الله وجهي سها افتيميو قفك وح إيغا مقله إيغانا فهم وح إيغا مقلي سيدو أفهميو إيغا مقلينا أقارسية دعاء ده أما وحاتي هذا xaal ka warramid uu ka warramayo nebigu allah inuu wejigiisaba iftiimiyeyba labadaba dheh markaa duco hadday tahayna waa shaki kama jiro allah subxaanahu wa tacaala inuu ducada nebiga mustajaab inay tahay sala allahu calayhi wasalam ta kalena shaki kama jiro inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddii qaadata culuumtaas ee faafisa ee fahamta ee sidii ay ahayd u gaarsiisa inuu allah subxaanahu wa tacaala uu ducadaa nebiga istajiibay sala allahu calayhi wasalam man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu ariiqan ila aljanna waa qofka waddo mara isagoo oo u maraya cilmi inuu soo barto ilaahay wuxuu u yasiraa waddo uu jannada ku galo idaa maata bnu aadam inqataca camaluhu ilaa min halaa sadaqa u socota iyo cilmi laga faa'iidaysto mid uu baray oo uu laab qof dhigay ama mid uu qoray oo warqad ku dul qoray ama mid uu duubay ama mid uu sheegay aw waladin saalixin yadcuu lahu intaas waa nusuustii aayadaha iyo axaadiistan kaga bixi waxaan ku xojini culamada salafkii hore radia allahu canhum siday ula tacaamuleen nusuustan intaas waa nusuus inoo oolaysa saasay ahaan doontaa intaad jirtana in badan baad maqli doontaa ubadkaaguna way maqli doonaan ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha waa lagu celcelin doonaa innaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun alaa wainii uutiitu alcilma wamilahu macahu wa fii riwaayatin wamilayhi macahu asunatu alqur'aanu wasunna intaa un bay ahaan doontaa nusuusu textiga qoran ee ku jira kitaabka qur'aanka iyo sunanka yaalla waxba iska bedeli maayo laa ya'tiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilun min waya intaasoo idil wax ka bedelmi ma jiro kitaabka qur'aanka ee kaa dambeeya ama kaa horeeya ee bayna dafatay almusxaf faatixana ugu horaysa qul acuudu birabinaasna ugu dambeeya warqad buu ku qoran yahay warqadaa uu ku qoran yahay dhaqaajin mayso qur-aankaas waad akhrinoo halkaa unbaad dhigi musxafuunbuu ahaan ilaa yowm iddiin waxaan qur'aanka musxafka ka soo saara waa adiga iyo aniga haddaad maxay kale qur'aanka xafidid gebigiisaba ha oo aanad waxba ka fahmaynin walcaadiyaati dabxa falmuuriyaati qadxa aan waxba ka garanaynin dee musxafkaa waxaa tahay uur kitaabka qur-aanka inoo hayo eenu maxay tale taraawiixda inagu tukin doona haalay ahaada ragga qur-aanka xafidsan waxaan uga jeedaa waxaan waa inay isku bedelaan shart waa inay isku bedelaan haba noqoto toban aayadood ha noqote fahm iyo dhadhansi iyo ilmayn iyo takyiir iyo faafin iyo ku dhaqan iyo usoo jeed sidee loo dabaqaa arrintaan intaa haddaanay ahayn oy tahay ii dulmarah iga dhagayso dhakadaan ka hayaa waaban hayaa codadka adduunka ugu macaan oo dhanna ku akhri gebigeedoo idil laa yatagayar haada almujtamac abadan haddii maanta aynu keenno saddex milyan reer somalilan saddex milyan bay ka badan yihin hacaroonina afar milyan dhah yalla waa idin badinaya saa doontaan dhah haye fiiri eeg hadda afar milyan oo musxaf maanta berbere ay nooga soo daadegaan oo mid mid inaloo siiyo qof walba one single musxafa la siiyo ish hay tagayar maxaa isbedeli so gurigana waa masaaxiftooda yaallaan bilaahi calaykum bedel hal laba ma yaallaan labada saddex iyo afar ma yaallaan ish tagayar maxaa isbedelay maxay tagayar shay masaaxiftun baa inoo soo badatay jasaahumullah khayr ragga inoo soo diray hawaynu akhriyo ajar ubayna ku qaadan laakiin takyiir ma dhalani dhalanna maayo ilaa inta yareed garani aad qaadatay markaa iminka afar aayadood waxaynu sheegnay cilmi ka hadlay iyo afar xadiisoo nebi maxamed yidhi sala allahu calayhi wasalam raggii uu qur-aankaasi ku da-ay sunnadaasina laabtooda degtay laba qodob afar qodob haan ka tilmaamo sida ay u sida ay u dabaqeen jaabir radia allahu canhu wa ardaah isagoo oo maka jooga madiine isagoo oo jooga ayaa waxaa loogu sheegay xadiid shaam dimashq iyo meelaha nin degani uu hayo nebiga ka maqlay sala allahu calayhi wasalam xadiidku wuxuu ahaa yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurlaa hada jaabir radi allah xadiiskaaba maqal hore nebiga isagoo kaba maqlay sala allahu calayhi wasalam wuxuu fadhihi kari waayey jaabir ibna cabdillaahi ibna xaraam wuxuu diiday inuu fadhiyo ilaa uu xadiidkaa uu ka soo qaato soo sanad caali ma tidhahdaan qolooyinkeen mustalaxa akhriyaan wuxuu diiday inuu halkaa fadhiyo isagoo on xadiidkaa ninkaa ka maqalo shaam buu tegey rixladda intaa leeg ayuu qaatay waxaana la yidhi bilna waa sii socday bilna waa soo socday hadda riwaayad iyo filin maaha waa jaabir radia allaahu canhu oo isagao oo maqlaya axaadiistaa nebiga inuu fuliyo inuu cilmi uu karo inuu soo ziyaaday soo ziyaadaysto saas oo kale inuu soo ziyaadaysto aanu ogolaanin inuu bilaa cilmi inuu inuu inuu ahaado abu ayuub alansaari radia allahu canhu madiinuu ka haajiray cuqbata bna caamir radia allahu canhu buu haajiray oo masar jooga hal xadiid inuu soo maqlo oo ah man satara musliman satarahu llahu yowma alqiyaama ayuu isaguna halkaa u maray xadiidkii markuu ka dhagaystay keliyana wuu soo noqdo wuxuu yidhi lam yakun lii bika xaajatun ilaa samaacihi wax dhan oon qaahira u imid iyo masar inaan kaa dhagaysto yaa cuqbata ya bna caamir man satara musliman satarahu allahu yowma alqiyaama mooyaane kadibna waa noqdo wuxuu ku noqday madiinadiisii busr bna cubaydillaahi radia allahu canhu wuxuu yidhi inii kuntu la arkabu ilaa misr min alamsaar magaalo magaalooyinka ka midaan u haajiraa oon safar u galaa fi lxadiidi alwaaxidi hal xadiid inaan soo maqlo oon soo dhegaysto oo keli ah wa qaala abulcaaliya radia allaahu canhu kunnaa nasmacu alxadiida can asaxaaba saxaabada radia allaahu canhum baanu ka dhegaysan jirnay axaadiis falaa nardaa xataa narkaba ilayhim fanasmacahu minhum cid iyaga iyo saxaabada u dhaxaysa ayaa tidhaahda saxaabi hebel baa xadiiskaa noo soo sheegay kamaanu ogola waa taabiciyiintii kamaanu ogolaan jirin buu yidhi inaanu ka qaadanno eh saxaabigu laftiisu meeshuu joogo ayaanu ugu tegi jirnay intaasoo dhanna sanadkaa caaliga ah ayay rabeen imaamu albukhaari radia allaahu canhu oo baqhdaad ka soo dhaqaaqay oo maka yimid cabdirasaaq isanacaani saaxib almusanaf oo rabo inuu u socdo oo uu mudawanadiisii saxiifo ayuu haya dhowr boqoloo xadiisi ay ku qoran yihiin qaaliya dahab alibriis markaasuu damcay inuu sheekha u tago axaadiis ka soo qaato markaasaa lagu yidhi sheekh cabdirasaaq waa geeriyooda raximahullah baqhdaad buu dib ugu noqday imaam albukhaari markaasuu markuu baqhdaad ku noqday baa la yidhi maye weli waa nool yahay markaasuu haddana dib yaman ugu soo noqday inuu maxay tolay ka dhegaysto haadaa waktiguna waa inagu yar cidhiidhi ee waxa weeyaan in yar dadkii inaga horreeya diintan u noolaa e kuwa diinta kuwii ku noolaa keliya maaha innaga ilahay waan ku noolnahay inagu ilaahay haynaga dhow kuwa u noolna kuwa ku nool keliyama kuwii u noolaa sidaasay u dadaqeen aayadihii qur'aankeed maqashay iyo axaadiistii nebiga ay maqleen sala allahu calayhi wasalam alyow maanta fiiri innaga himamkeenna eeg himadaynagu jirta iyo dalab cilmigeenna sharcigeenna iyo arrimahaasoo dhan eeg adiga ayaan maxay toolay ka jawaabay salafu saalix radia allaahu canhum kumay haddaynu saxaabadii taabiciintii ka nimaadno aad buu cilmigu qiimo agtooda maxay toolay ugu lahaa bal qisas iyo kutub iyo waxaa laga qoray musanafaat iyo mu'alafaat baa laga qoray agtooda sida ay u weynayn jireen alabulcilmi iyo sida ay say u weynayn jireen qoraalka ay qoraan cilmiga say u weynayn jireen iyo himada iyo juhdiga maxay toole ku jirtay alimaam sarkhasi wadaadkii ree kutubta axnaafta qoray kitaabka almabsuut ninka qoray ayaa xilligiisii iyo isaga iyo maamulkii berigaa jiraa isku isku dhacay soo ma ogaa ha hadlin baa la yidhi u yar hadlay in yar markaasay qaadeenoo ceel bay ku rideen ceel ceel bay ku xidheen markaasay ardaydiisii ka hadi weyday imaam sarkhasi u tagtay ceelka korkiisay ardaydii xertii xertii ile ardaydu waa xeru sooma xertii baa tagtay ardaydiibaa sheekii u tagtay ceelka korkiisay degeen markaasuu kitaabka almabsuud ee kutubta axnaafta maraajicdooda ah imaam sarkhasi wuxuu ka yeedhiyey isagaoo ceel guntii jiifa oo fadhiya ayuu yeedhin jiray markaas ardayduna ka ardayduna ka qori jireen ilaa an atama alkitaaba kaamila ibn اlqayim aljawsiya raximah اllahu raxmata waasica isaga oo rati saaran oo safar ku jira oo shaam gudaheeda u safraya ayaa wuxuu yidhi ma anoon waxba qaban oon wax akhriyin oon wax qorin oon wax mutaalacaynin ayuunbuu safarkan sidaa ku dhammaani war iga qora zaadi almacaadi fii hadyi khayri lmacaad khayr khayri lcibaad sala allahu calayhi wasalam kitaabka siirada iyo fiqiga intaba kulansaday isagoo rati saaran ayuu imaam ibnulqayim uu kitaabkaa qiimaha badan afarta mujalad maxay tolay maanta ah idan radia allah imaam abu bakr ibn alcarabi tafsiirkiisa hamaaniina mujaladan ayuu ka qoray tirmidi buu sharxay muwaطa buu sharxay axkaam اlqur'aan اlkubraa buu qoray alcawaasi min alqawaasim buu qoray almaxsuulu fi اlusuul buu qoray gebigoodu kutubtuu qoraana mid laga tago maxay tolay ma laha hal qof wax uu samayn karo ma aha imaamu اlbukhaari radia allahu canhu waa niga imika kuu sheegay waxyaabaha laga hayo waxaa ka mida baldaة min bilaadi اlislaami wacaasimaة min cawaasimihi wa misr min alamsaari aanan tegini ma jirto buu yidhi ilaa aan cilmi maxay tole u doortay dhegaysa ninkan bal hada xaafid ibn rajab alxambali oo ka sheekaynaya can abilwafa ibni cuqayl alxambali ninkan abulwafa waa raggay culammadu yidhaahdeen qiimaha waktiga isagaanu ka barannay qiimaha waktiga isagaanu ka barannay wuxuu yidhi sheekhiisii buu ka sheekaynayaa kaana min afaadili alcaalam adduunka dadka ugu wanaagsan buu ahaa inaa aadan kuwa ugu caqliga badan buu ahaa maankiisu aad buu u sarreeyey aqoontiisu aad bay u ballaadhneed wuxuu nagu odhan jiray buu yidhi sheekhaygu iima bannaano aniga inaan saacad iga lunto cumrigayga ka mid ah anoon wax ka faa'iidaysan haddii uu carabkaygu kari waayo wax inuu akhriyo ama dood iyo cilmi uu galo araggayguna hadduu ka gaabsado wax inuu akhriyo oon kari waayo intaaba acmaltu fikrii fii xaali raaxatii wa anaa muntarixun anoo jiifoo isdhadhaqaajin kara ayaan maankayga dhadhaqaajiyaa buu yidhi culuumtii baadhitaankeedii falaa anhad fadhigaa kama kaco iyo jiifkaa kama dhaqaaqo ilaa wa ana qad khatara lii maa asturuhu ilaa ay igu dhalato buu yidhi afkaar iyo aqoon iyo masaa'il aan qoro marka aan ka kaco wa innii buu yidhi odaygaa da'diihi la ajidu aadii dhegayso wuxuu yidhi isaga dhegayso wa innii la ajidu min xirsii cala alcilmi waxaan maanta dareemayaa buu yidhi sida aan u ilaalinayo cilmiga barashadiisa aniga oo maanta siddeetan jirsaday buu yidhi quwada igu jirtaa buu yidhi waa maalintan labaatan jirka ahaa quwadii igu jirtay ayaa maanta anoo siddeetan jir ah igu jirta buu yidhi alabulcilmi in aan maxay toolay inaan qaato oo aan maxay toolay in aan barto ay nacam kutub badan bay qoreen culuum badan bay ka tegeen bal intaynu imika daabacanno ee maktabadaheenna yaalla raggii horaan rabaa intaa inaan kaga baxo culumta maktabadaheenna imika yaalla inuu mutaalacayno doctoorkan cadnaan zarzuur la yidhaah caalim weyn weeyi wuxuu yidhi kutubta makhduudka ahee gacanta ku qoran ee maktabadaha muslimiinta yaalla ee aan weli la daabicin intaynu ka daabacannay kutubtay muslimiinteenii hore qoreeni intaynu ka daabacnay waa boqolkiiba shan buu yidhi boqolkiiba shan iyo sagaashan weli waa maxay waa makhduud gacan bay ku qoran tahoo jiirka iyo meelahaasa wax ku cuncuno oo cidina maxay talo uma tagto idan himmadaas ayay lahaan jireen cabdullaahi ibnu cabbaas baa wuxuu ka sheekaynaya radia allaahu canhu markuu nebigu geeriyooday buu yidhi sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaan u tegay buu yidhi nin aanu isku da ahayn oon isku fac ahayn oo reer beni ansaar ah markaasaan ku yidhi war waa kan nebigii geeriyooday kolka waa himadii yare baan kaga baxaya dhalinyaro iyo shabaab war waa kan nebigii tegey baan ku yidhi buu yidhi kolka sala allahu calayhi wasalam ina keen buu yidhi haynu iscaawinna aniga adigu si aynu saxaabada waaweyn laabtooda uga soo gurno cilmigii nebiga sala allahu calayhi wasalam laga yaabaa in maalin inaloo baahdo aniga adiga ah ninkii reer ansaar baa wuxuu igu yidhi buu yidhi ma aniga adiga inaloo baahani meesha ay jamaamurtu fadhiyaan adeer danahaaga qabso buu yidhi adeer maka dhan ka xijiso madiinana gees ka qabso cid wax kugu fali mayse afar toban jir baa te wuu iniyad jebiyey buu yidhi afbata macnawiyaati waa mid iminka ad ku tiri kaale darsiaan soo dhegaysanno anagadeer naga daayaysa halkuu ku raaci lahaa iyo kula nakeen odhan lahaa kitaabkaana inoo hayeen taala biya alcumru buu yidhi guri kastoo saxaabaan istaagay buu yidhi hortiisaan see hortooda guryahooda hortoodaan seexan jiray buu yidhi xilliga ay kulaylka tahee alramdaan waxaan diidaa buu yidhi inaan toosiyo xilligay salaada usoo baxayaan ayay markaa albaabka ka soo baxaan baan istaagaan ku dhahdaa nebigu arrintaa muxuu ka yidhi sala allahu calayhi wasalam yabna cami rasuulillaahi maad noo sheegtid waanu ku gurigaad soo gashda waxna weydiisid maya inaan ku dhibaan diidayo intaa un ii sheeg marat alayaam wamarat alayaam wamarat alayaam ibnu cabbaas xibruulumma buu noqday ninkii maalintii ka tegay ee diiday inuu wax la barto ayaa wuxuu arkay isagoo oo maka alkhayaayatayni ee aala cimraan iyo baqara isaga oo fasirayuu arkay oo dadkiiyo idili markaasuu yidhi kaana acqala minii daka alyawmi maalintaa waa iga caqli badnaa buu yidhi ninkan haddaan maalintii raaci lahaa so maanta meeshaa uu joogo maxay tooley maan maan joogi lahayn idan taasina waa himmada iyo maxay tooleen afar sifadood ama shan sifadood haan ka sheego oo deg deg ah qofka wax baranaya ee weliba culumta sharcigaa baranaya sifooyinka ay tahay in laga helo alikhlaas xadiidkan ay nagaga filan qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama man tacallama cilma mima yabtagii bihi wajha allahi caza wajal laa yatacallamuhu ila liyusiiba bihi caradan min garadan min addunya lam yajid carafa aljannati yowma alqiyaama war qofka barta cilmi culuumtaasoo wejiga ilaahay kuwa lagu doono ah isagoo oon cilmigaa u baranaynin adduun inuu ku helo mooyaane qofkaasi jannada carafteeda ma soo uriyo buu nebigu sala allahu calayhi wasalam laba waxayna sifaadka laga rabo taalibulcilmiga waxaa ka mid ah asabr dulqaad wa taxamulu lmashaaq u adkaysatid ibnu taymiya raximahullah ayaa wuxuu odhan jiray ayaamu alab xilliguu alabka cilmiga dalbanayey ayaa wuxuu yii markaan meelaha wax ku akhristo iyo masalad igu adkaato axad almasaa'il markay igu adkaato fahmi waayo talomatanaad wadiga arkay masaa'ilka khilaafiga culum talomatanaa xoog weyn talomatanaa xoog weyn ayaan intaan baxa buu yidhi ayaa masaajid qadiim ah masaajidka qadiim ah ayaan doonan jiray oo yacni madannata warac in masaajidka xalaal lagu dhisay masaajidka qadiimka ah allah halkaasaan tegi jiray cid ilama joogto waan sujuudaa waan rukuuca ilaahay baan baryaa markaasa waxaan ilaahay ku baryi jiray buu yidhi yaa mucallima ibraahiima callimnii wa yaa mufaqiha sulaymaana faqihnii rabbigii ibraahiim wax barayo wax bar rabbigii sulaymaan wax fahansiiyo anigana ifahansii kama baxa buu yidhi salaad iyo cibaado ilaa mas'aladaa anoo meel ku tiiriyey mooyaane shaafi sabr almashaqa iyo kucelcelitaanka iyo ilaahay baryatinkiisa inay noqon ilaa anoo mas'aladaa meel ku og daliilkeedi iyo hawlaheediiba qaacan safsafa laa taraa fiiha amta walaa ciwaja anoo meel iska dhigay mooyaane kama soo baxa buu yidhi masaajidkaas idan asabr usbur yaa shabaab sahal wax laguma helo in yaroo degdega wax laguma helo in yaroo laabitaan ah maxay tole wax laguma helo xataa gaalada maanta in adduunka korkiisa jooga ee wax fara badan inoo yeedhiya sahal wax kuma helaan maalin baan jaamacad inteer baa idiin sheegi dadaalkooda in yaroo ka mid a ninkii leerhkan helay leerhkan imika ay dhax ku akriyayno nin maraykanaa helay soo ma aha nin maraykanaa inoo helo inoo dadaalay ya inagaa iminka isku wada duuduubeyna waxaan oo dhan shan boqol oo jeer buu isku dayey layr inuu helo an shanta boqolba uu ku feelgaroobay shan boqol oo jeer buu tijaabiyey layr inuu helo addison shantii boqolba uu ku uu ku dhacay markaasay journalist u yimaadeen ad maxaad la waalanta an adiga leyrkii waaye faynuuskeenii hore faynuuska inoo daa adiga waayey intuu qoslay buu aadison wuxuu yidhi may shan boqoloo waddo ayaan maray shantuba aan igeynin kii aan laydhka ku heli lahaa kolley waddooyinkuun baan badini ilaa intaan helayo waddadii ii gaadhsiin lahayd leerka leerkii ma curiyey leerkii markuu curiyey kun shay oo cusub ayuu adduunka aadison kusoo siyaadiyey ma guri buu jiifay ma jiifin ee maxay ka ahayd dadaal iyo juhdi iyo adkaysi iyo ku celi iyo tajruba iyo fashal iyo ilaahay bare iyo ku noqo laakiin marka ugu horeysa imtixaan aa dhiibti war imtixaanku adaga waladeeradanagartaa arda ardayad jaamacada waxay ugu dhigaysaa heye kitaabka markaad dhamays waxaad lahaye imtixaanka maxaan ka keenaa sheekh labada baaba ugu horeeya un leesh hada alhima daciifa leesh wa maxaynu u rabnaa wax walba deg deg maxaynu wax walba deg deg ugu rabnaa idan asabr wa taxamulu lmashaaq saddex shicaarkaagu ha noqdo aad ku celcelinaysaa alxikmatu daalat lmu'min anaa wajadaha fa huwa axaqu biha hadday rati kaa lunto ama geel kaa lumo ha adigu aada lahayd haddii qof kale uu kuu soo helo iyo haddaad adigu heshid wax macno miyay kuu samayni ratidu hadday ratidaadii tahay way kaa luntay nin baa kuu keenoo ku yidhi waa taydii baa tidhi inuu isagu kuu helo iyo adigu inaad heshid laa macnaa laha waxaa kuu soo noqday uun weyaan cilmiguna waa kaas wixii aad garan weydo wixiisi maxay tolay kaa noqdo ama afkaaga xaqu ha ka soo baxo ama qof kale xaqa ha kuu keeno ka qaado santaageeni yaraa laa macnaa lahu han ama afar albucdu can aljidaal waalmiraa'i alcaqiim dood waxba aanay ka dhalanaynin muran aanu camal camal aanu maxay tolay ka dhalanaynin laa macnaa lahu masaa'il kutubta ku qoran tahay khilaafkeedu sidaana ugu qornaan doonto ilaa aadab iyo gaas intaad qaadato kutubta aad gubtid mooyaane sidaa un ugu qornaan doonto oo madaahibtu saa kala ahaane aaraadu sidaa ay kala ahaane adigu xaq baad u leedahay kii ku cajabay aad qaadatid kii ku cajabay aanan odhan kaad istilaahayd xaqu u dhow yahay si aanad hawadaadii u qaadan laakiin khayrkaana laga yaabo isna inuu tani ay tiraado tana iyada maxay tole xoog badan haddaad tiraahid dhulka korkiisa waxa saaranoo idilow xaqa anaa ku kor jooga waa dhibic anigu aan ku kor taaganahay xaqii waa kan kii xaq doonayo kaale ana igu dul dawaaf ama ana igu soo daba safo adeer cidi taa kaa yeeli mayso ee muran fara badanna ha gelin dood fara badanna wakhtiga ha ku istinzaafinina culumtaa sharciga iyo adiladaana sida ay idinla tahay sidai qofku isleeyahay sheekha wax u akrinaya way u xoog badan tahay kaaga raajixi ogowna inay masaaxadi inay jirto masaaxadi inay jirto fiiha khilaafi oo hadallo ay ka taagan yihiin taana maxay tole ogow adduunkana cirbad caaradii haddaad ka soo qaadid waa mushkilad saddex qodoboo kale aan daba dhigay iyadna taasi hadday tahay aadaabta qofka daalibilcilmiga ah waajibaadka saarani maxay tahay koow de wixii aad baratay dadka u sheeg badlu lcilmi linnaasi caamihim wa khaasihim dadka waxbar weli maan gaadhintaa inaga daaya arbaciinkii baad qaadateen riyaadkii baad dhammaysteen buluuqii baad ku darteen tafsiirkii baad toban jeer aad qaadateen ujuurimadii baad qaadateen kowkab duriyaad ku xijisiin qatrinadaa waballiysadaad qaadateen alfiyat ibni maalik buu qaarkiin maraya markaas oo kaale wax sheeg weli wax baan baranaya war maxaa kugu dhimaneed baran sababtan wixii la akrinayaba aad wada akriday bax arbaciinkii soo bilow adiguna arbaciinkii soo sheeg kowkabkii soo sheeg ujuurumiyihii yaraa soo sheeg ya oo adiguna dhammaan maysido waad wadiyo waad baran waad baran horun baad u socon laakiin khayrka adiguna soo kici adiguna dhalinyaro adiguna maxay tolay soo dhaqaaq laakiin haddaad tilaahid uun weli maaneen maan dhamaystirin so inta yare aad taqaanid sheekh culamada waaweyn ee muslimiinta ka mida maanta nin dhalinyaro ah sheekh moxamed ibn alxasan waladadow nin muritaaniya faqiiho caalim ah ayay u tegeen qolooyin ay ku yidhaahdeen qolooyin dhalinyaroon aqoon sharciyo fara badan aan lahayn baa telefishinadii haysta oo idaacadihii haysta ummaddii aad culuub sharcina may soo dhigan sharciyiin maaha sheekhow raggaa maxaa ku samaynaa buu ku yidhaahdeen markaasuu yidhi de idinkuna idinkaa sharciyiin ahoo sharcigii soo dhigtay laakiin zakadii baad ka bixi weydeen buu yidhi idinkuna intii yare bay zakada ka bixiyeen intii yareeda iyagu ay yaqaaneenee gaabgaabka ahayd ayay sakada ilaahayba u barakeeye ummaddii o dhan baa wada dhegaysanaysa mid baa lagu odhan dhowr milyan baa darsigiisa telefishin ka dhegaysta sharciyiintii fuqahadii muxadisiintii ahaana waa fadhiid meel ba muxudan fa fadhiyaano ummaddu uma bambaxayaan idan waajibaati aalibilcilmi kow badl dadka gaadhsii tuulooyinka weliba anu imika intaan meelahaan idinla joogay marka hore marti baan idinku haasoo maha iminka waan idinla degay waan afar jirsaday iminka arbac sanawaad baan idinla deganahay iminka marka wax badan baan iminka ogahay hubaal waxa ah intiinan iminkay dhegaysanaysa inta aan sheegayo kun jeer inaad maqasheen bal in idinka midi halkan hadday soo fadhiisato intaan leeyahay si ka qurux badan inaad idinku odhan lahaydeen baa hubaala taa waan hubaa shakigaga ma jiro laakiin waxaan hubaa tuulooyin agagaarkeenna ah kuwa fogfog ba isgabadaaba inaanay waxa aynu sheegayno waxba inaanay uga banaanin baan oga waxba ka jiraan taas a markaa ma intaynan baa isku celcelinaa waa daal weeyi wakti lumis weeyi waa dayaac weeyi waa xasra weeya fa badli cilmi intaan ha baxaan dadka wax u sheegaan dadka ha gaarsiiyaan saas oo kale man katama cilma aljamahu allahu bilijaamin min naari yowma alqiyaama laba aljur'atu fi lxaq raalibilcilmiga waxaa laga rabaa inaanu fulay noqon inaanu fulay noqonin raalibilcilmiga waxaa laga rabaa wixii uu diin u arko wixii uu maxay u arko diin si ay tahay inuu sheego hadday marba diin tahay iminka burcaan idinka yimid waxaan kusoo habsaamay burcaan maanta ka yimid jaamacaddii burcaan joogay duhuradii meelahaas soo cararay odaybaa ii sheekeeyey reer burca ah wuxuu yidhi halkan qaadi baa joogi jiray buu yidhi waana ballan baan ugu qaado waxaan idhi sheekada meeshii aan joogaba waan ka sheekaynay idinkaa ugu horray cidaan la hadla soo maa marka waa idin sheegi marka oday qaadiya magaciisi waa iloobay odaybu ii sheegay halkan uu ku qoran yahay nin gaalaa lagu dilay burco beri hore weeye berigu gaal ingiriisku ay joogeen markaasaa gaalkii meesha joogay baa qaadigii u yeedho oo yidhi war magtiis waa imisa markaasuu muxuu yidhi malaha dhowr iyo soddon iyo wax buu yidhi neef markaasuu ma ninka indhaha buluukiga ahee timaha jilicsan baa intaas ah kan madoowe foosha xunna waa boqol halaad markaasuu yidhi weliba adiga waxaa ku sii dha kaasii liita buu yidhi ka dabka caabudo kaasi waaba labiyo toban keliya buu yidhi ninkaasi shidanaaba shidan diintaa uu yaqaana iyo kitaabka minhaajka intuu ka akhristay ayaa u joogtaa xaakim ha ahaado boqorkiisu adduunkao dhan ha u taliyo ingiriisku waxaasoo dhan uma shidna waxa u shidan uu nintii sheekhiis uu u sheegay makta baktiga gaalku intaa inay tahay muslinkana intaa inay tahay ka dadka caabudana intaa ina intii yaradunbuu u sheegay cadho uu cadhooday gaalkii wuxuu yidhi beritooda buu yidhi burcoo dhan waan gubayaa gaadhi iyo dameer cid wax kaga qaadan karta ma jirto nin waliba wixiisa iyo dhabarka inuu ku qaadan karo waanuu kaga dhabeeye wuu gubay buu yidhi maxaan uga socdaa halkan muxaadaradan ber horey qorneed laakiin tusaale maxaan ka helay tusaalaha yaro dhow baan ka helay kana markaa inooga raag badane mogta kuwa hore haddaan idinka sheekay cumar bin khataab baa yidhi cumar bin casiis baa ka dhacay cataa ibn abi rabaax baa ku riday ibnu taymiyay xidheen axmed ibnu xambal bay jaydaleen hadhow baa odhantaa ane wallaahi berigaasi malahsan wadcigu ma ahayn laakiin kan burca haddaan kaaga sheekeeya iminka dhiirashada dhexsay kuu geli hadda qofku la midoo inala midoo qaadiyo halkanoo sidayna iska sabooloo iska faqiiroo wax fara badan aanu naga sii fogan aan ahayn aalibilcilmi waxaa laga rabaa aljur'atu fi lxaq aljuratu fi laq mujaamalada iyo kala ilaali iyo yaanu hebel cadhoon iyo halla sida iyo ummadda halla isku sida iyo alla kala ilaaliya iyo war wixii aad diin u arato waa diina diinta maxayd u sheeg waa fatwa eh adigu fatwa ila xukun maria soo qaadima tiid adigu alfarqu bayna alqadaa'i waliftaa fatw weyn baa udhexeeya adi qaadima tihi wixii aada istiraahidi ahaa kadaa diin allahi tabaaraka wa tacaala adoo si wanaagsan u dhihi dheh afar waxaan kaga bixi idna alwacyu lkaamil washaamilu biwaaqicaaga waaqicaaga aad degan tahay fiqhu lwaaqic bay yidhaahdaan qaar fara badan baa diido yidhahdo war fiqhu lwaaqic looma baahna ee fiqhu lwaaqic huwa tarku fiqhu lwaaqici bay qoreen wax waaqic looga baahan yahay ma jiro shareecadda un hala akriyo war maya waa loo baahan yahay waaqicana shareecadana waa loo baahan yahay nusuustu waa muqadas meesha la kordhigayaa waa waaqica waaqicana ha la fahmo waa daruuri waaqica in la fahmo waxyaabaha aadka u cajiibka ah taas waxaa ka mid a markii ay ingiriisku ay gumaysanayeen ay rabeen inay qabsadaan shaam marka ingiriisku ay rabeen inay shaam qabsadaan waa isticmaar dhan baa kusoo socda soo maha ayaa waxay ka doodayeen fuqahada shaam axnaaf iyo shaaficiya is- isyar haysan jirtay xogaa yar ah laba madrasadoodoo tartan weyne ka dhaceyey buu ahaa alaxnaaf washaaficiy dood baa ka jirtay la leeyahay qof xanafi ihi ma guursan karaa gabar shaaficiyada nin xanafi ahoo madhabkiisu xanafi yahay gabar shaaficiyada ma guursan karaa markaasay yidhahdeen may ma guursan karo markaasay ka daba tegeen oo istidraak la yimaadeen walaakin hee anziluuhu manzilata ahli alkitaabi ahli kitaab ka soo qaada shaaficiga ku dara saliibiyiintiina waxay soo taagan yihiin alxuduud markaa wadaadkaa ka doodaya labadan ma isguursadaa waaqic miyuu fahansanaa waxaan soo xasuusataa markaan akriye markaa markay muslimiintu ay bizanta qabsanayeen berigay muslimiintu ragga ahaayeen eh. ayaa bizantiyiintu iyo wadaadada kiristaankuna kiniisad bay ku jireenoo waxay ka doodayeen imise maroodi baa dhulka sida markaasay afar yidhaahdaan mayee saddex mayee laba muslimiintiina maga- caasimadoodii bay qabsanayaan inta kiniisadda kama soo haynu iska caabina ma yidhaahdaane imise maroodi baa sida iyo beedka hadaakil beed ukunta iyo iyo dig- di- eh, dajaajada albeed wa dajaaja yaa hor dhashay tee hor timid ayay ka doodayeen kiristaanku markay muslimiintu dhulkooda qabsanayeen أيام وتلك الأيام نداولها بين الناس ومها والأيام قلب والبداوم ودوام الحال من المحال وإثبت الشيء يقيو إذا قبصنا إياه أي قار وحي لها يا كريست- إيه شافعي أحنا في مسك ما إسئين مسك قبي كران قضبك وقدم بيانك قبح يهدي إلى هيدم آفد, وقو- آفد وين باجرت آفد وين باجرت يا شباب الصحوة ويا شباب الدعوة oday baa helsinkiisna igu warramay maanta rag zamankan unbaan ka sheekaynaya ma arki oday da-ho reer hargeyse ah haddaan burco ka hadlay hargeysanayaana cadhoon han ugu daray adne waxay oday da-aho helsinki baan isku aragnay adeer wuxuu igu yidhi almisow hee annagu markaanu yaryaraynaynu oo hargeyse joognay wacdigan faraha badaneed akhridaani ma jirin buu yidhi iminka wacdigan joogtada ah iyo darsi iyo muxaadara iyo lecture iyo ma jirin labadii biloodba masaajidkanna waa iska joogninbuu oday intuu yar weyraxo uu cimaamadda halkan saartu war ilaahay ka baqanayo dhowro jiray buu yidhi intaanu iska ilmayno oo annaga oo dhammaantayo buu yidhi fuuqbaa gurayno albaabada ka baxno ayuun baanu dhowr bilood ku noolaan jirnay buu yidhi kelmadda odaygaasina yidhi adeeryaal buu yidhi iminka cid idinka hadal badani ma jirto hadalkiinina nama taabto adeerayaal ma annagiibaa isbedelnay buu yidhi mise idinkaa waxaan aad sheegaysaa dhab idinka ahay cid idinka hadal badanna ma jirto duruuso iyo maxaa waxin waa had badan yihiin haddana saamayn badan ma hayno oo waanu idin soo eeganaa unbu waxaan uga socdaa waa darsi waa meesha arrinkaan u socdo dee xamteena soo inaan isku sheegna maaha mise waxaa waxba kama jiraan baan idhaahnaayo odayaashu way weeraxsan yihiin oo wayna yar xagaldaacayaano suldad baynu ka bedilno qolooyin baynu ka adkaanayo zamanku sidii hore maaho way inaga yar saasaynu idhahnaa maya raxima allaahu imraan ahdaa ilaynaa cuyuubanaa baan idhahnaa allah u naxariiso qof ceebahayga ii sheegay cumar bin khataabay allah u naxariiso meelahan ka gaabiyo qof ii sheegay cuma- wuxuu yidhi imaam shaaficina cadowgayga allow raalli ka ahaw war ma cadowgaagii baad u haa buu yidhio meelahan ka dhutiyu ii sheegoo baraan iska kabi buu yidhi meelahan ka liito ayuu ii sheegay markaa ninka criticise igu sameeye ee inaqdiyaa de isaga uurkiisa isagay u taallaa wuxuu u jeedo inama alacmaalu binniyaati laakiin aniga de ma hadday dhab tahayna waan waan waan iska kabi haddii kalena isaga maxay tolay ku noqon wujuubu iqtiraani alcilmi bilcamali hadihi taamatuna war inta yaraynu sheegayno iyo intan badaneed xafiday haynu camal ku ladhno camal haynu ku ladhno ilaahay subxaanahu wa tacaalana aada buu qur'aanka inoogu shee sheegay war waxaan aad sheegay أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون يا أيها الذين آمنوا وره لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كتاب أنزلناه مبارك سفديسي محيذ قبل ليدبروا آياته قال الحسن البصري تدبر آياته اتباعه ها بعمل وقال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته حق تلاوته اتباعه بالعمل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار مشكلة وإن حفظنا هي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله انتهاسي ونصوص تأوي نصوص النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عمر جيسة علم جيسة محوك قعم الفلق إلى آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل شوف هذا الحديث بالله عليك قلبي كل جيسة أه؟ يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار من بالكين يوم القيامة قصة دبك الوزي نار ها فتندلق أقطابه علاش أيام أمعايسة صوت هذا ما كان صار لقورة ورياه sawdigii adduunka markaad joogtay wanaagana amraya xumaantana naga reebayey sawdigan meel baas ku jira maanta markaasuu odhanaya haa wanaaggaan idin amri jiray lamana iman jirin xumaantana waan idinka reebi jiray waanan la iman jiray وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن, دعوة ومن دعوة لا يستجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير واركضتك خير كبر اللهم احفظنا وينسى نفسه نفتي سنة اللوبة مثل الفتيلة التي تضيء للناس وتحرق نفسها وصيدة فينوسك فتيلة وحلا إلى هذا ها دبالة هذه دبالة الفتيلة dubaalada isgubaysa iyadu gubanaysa dadkii laakiin u iftiiminaysa iyadina way gubanaysaa allahuma axfadna ida aljalaali walikram rawaahu albazaaru wasaxaxahu lalbani ha lagu camal falo waxaan aynu samaynayno ha lagu camal falo ibnu ljawsi waa taqaanaa waa ragga ugu caansan taariikhda muslimiinta xagga wacdiga agga xagga wacdiga iyo waanada duruustiisa waxaa xaadi jiray aalaaf mu'alafa faqiih waaciduu ahaa rajulu caama buu ahaa imika waaba laysku yeer xantaayo hebeli waa rajulu caama lagu horo war way fiican tahay sifo fiican weeye rajulu caama in caamada lala hadlo dadka diinta loo sheego sifo wanaagsanoo laysku ammaano wey ibn aljawsi bay maalin khaiib khaiib masjac khaiib masqac ayuu ahaa markaasay maalin qoloyn adoom addooma u yimid markaase waxay ku yidhahdeen ibn aljawsiyow waana la dhibay dadka nalihi shaqadii bay nagu nagu badiyeen khudbadda jimcaha beri ummadda kala hadalo waar dadkan idiin shaqeeya cidyuhu ay baxeen afarta aroornimaa la toosinaya sideedda sagaalka habeenimay seexanaysaa ciddihiibaa baxay indhihiibaa baxay miskiin iyadunbaa taagan meelahan aynu joogno waar kuwan idiin shaqeeya buu yihi naga khafiifiya ku dheh ibnujawsi khudbaddii jimcihii buu yimid muu soo hadal qaadin arrintii addoommihii baa wadaadkii maxaa helay dee muxuu inoogu hiilin waayey rubamaa inuu jumcaha dambe u dhigtay jimcihii kaley safka hore soo tabeen waxay is yidhahdeen hadduu yar ilooba dee waxaad ku tidhaahdaan sheekh waa idin sidee walaa shay jimcihii horena wuu bixi waaye jimcihii saddexaadna wuu bixi waaye de jimcihii afraad ba isku daqiiqay sheekhow de soo nagii hoos kuula hadalnay baad ragga naga qabatid markaasaa wuxuu yidhi suga khudbaddii kaluu ku xijiyuu xaqu lmamluuki sidii la rabay u dhigay markaasay u yimaadeen markaasaa wuxuu yidhi maalintaad ii timaadeen eed ashtakooteen anigu addoon ma lahayn addoon ma lahayn waxaan sugayay inta aan xoogaa wax yar aruursanayo addoon baan soo iibsaday dadka hortoodana waan ku waan ku xoreeyey imikaan ku odhan karaa sameeya buu yidhi wax aan aniguba aanan samaynaynin maa dadka ugu yeedhi karaya buu yidhi markaa imikay macno ii leedahay buu yidhi inaan ku idhaahdo sameeya laanna anaa sameeyo dhadhankeedii garanaya buu yidhi markaa dhadhan waxaan aan idinku leeyahayna ilaa ay uurkayga ka soo baxdo uurkiina geli mayso haddaan dadnaha idinla dhaqaajiyana dhagaha unbay xantaxantayni halkaa markaad ka baxdaanna khalaas waad ku kala tegi doontaan ee waxaan uurka degayaa waa alcamal alcamal waqaala cumar bnu khaaab radia allaahu canhu wa ardaah isagoo arrintaa ka hadlaya war hoodhay laa yaqrurkum man qara'a alqur'aan war yaanu idin degin cid qur'aan meel ku celcelisay walaakin unduruu man yacmalu bihi eega buu yidhi yaa qur'aanka ku camal fala tacallamu lcilma xabiib ibna cabaydillaahi aruxaybi waar cilmiga barta wa acqiluuhu dabra waintaficuu bihi ka faa'iidaysta walaa tatacallamu cilmiga ha u baranana litatajammaluu bihi inaad isku xaragootaan yuushaku waxa suurtagal ah hadduu cumri idiin dhee- idiin dheeraado in aad soo gaadhaan duul cilmiga ku faana oo ku xaragooda inaad soo gaadhaan wa qaala alxasan albasriy himmat alculamaa alricaaya wa himmat sufahaa alriwaaya ayuu xasan albasri wuxuu yidhi faqiiha iyo qofka caalimka himadiisu waa inuu ku camal falo intan inuu sameeyo qofka safihiga inuu meelaha ka sheesheego inuu ayay maxaytole hamigiisu tahay wa qaala alfudayl ibnu ciyaad raximahu llah radia allahu canhu laa yazaalu alcaalimu jaahilan bima calim xataa yacmala bihi caalimku ka zuuli maayo inuu jaahil yahay ilaa uu ku camal falo intii la yimid faidaa camila bihi maalintuu ku camal falo ayaa wuxuu yidhi kaana caaliman intaas waxay ahayd alcilmi muqadimo yarna waa laydinka sheegay nusuus axaadiisa nabigana waa inooga sheegay waxa iga dardaarana markaas nafteeda kowna kk- kow ka ah haynu cahdi cusub isla golno haynu waxbaranno baraaruga islaamka iyo dacwadda iyo shabaabkan quruxda badan eh waxaa shardi ah in ay hogaamiyaan culamaa shariica inay hogaamiyaan baa shardi ah saxwo islaamah iyo baraarug islaameed xarako islaami ah oo culamaa u shariica aanay hor kacayninna taariikhdaa ka markhaati kacday dow inay fashilantoy caloosha dhulka ku dhufatay dib ha la iskugu noqdo kutubta yaree gaagaaban ee cascas dhowr iyo labaatan bejiyaasha shaaha marka la cabayo kuwaa ha la yar akhriyo xalqadihii dib ha loogu noqdo waar hooy shareecada dhab ha loo dhigto kutubtii islaamiga dhab ha loo dhigto dadkaynu islaamka ugu yeedhaynaa haddaynaanu si fiican u aqoonin waa mushkilad weyn weeyaan taariikh dheer baa la soo marayo iminka afartan jirsatay meelo fara badanna lixdan jirsatay tajrubadii waxay keentay in dib loogu celiyo hoggaanka bulshada caalamka muslimiinta ah cid leh qaala allaahu wa qaala rasuuluhu sala allahu calayhi wasalam oo cilmi u leh oo aqoon u leh oo kala saari karaya idaariyiinta inta management ka dhigatay inta yaree waaqica taqaana adduunka sida loo kala qaadqaado xoogaa meelaha ka dhedhegaysata culamaai shariicay ha caawiyaan ha garab istaagaan ha u hiiliyaan waxaanay garanaynin khabiir iyagaa u he ha ugu daraan waxaa laakiin xaqiiqo ah inay dhab inta loo soo noqdo duubkii inta dib loo xidho ah duubabkii inta dib loo xidho lugaha la laabsado dhabarku ina soo qalloocsamo aynu masaajida dib u camirno culamaa u diin iyo shareecadii dib loogu celiyo say ahaan jirtay oo la yidhaahdo ummaddii wada dhallinyaradii wada haga duceeya laguna daba maxay too la safto intaasna waa iga tala yaroo soke inamaa taciyaha udunun waaciya صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا